anuu kamid baan ahay nolosha run ahaantiina wax badan oo fiican nolosha way soo qabatay muddadii marka ay jirtay oo oo runtii yani isusoo dhawaanshaha iyo isusoo dhaweynta maamul siyaasiyiinta madaxda gobolada iyo dowladda federaalka runtii aad bay uga shaqaysay waanay waanay wax wax wax laga wax laga deersada weeyaan inay nolosha shaqaysay oo howlaha ay qabatay hase yeeshee laakiin waxaad moodaa oon aada iyo aad uga xun dhahay qodobka ugu daran ama ugu daraayan diidayna waxa weeye sidii qaabkii loogu soo loogu qaybiyey maxaa la yidhahdaa beelaha dega somaliland sidii loogu qaybiyey ay cabashadu ka timid iyo go-aankii madashu soo saaray ahayd in maxaa la yidhaahdaa iyagu iyagu ay tilmaamaan ama ay qoombeeyaan cidda aasinaysa maxaa la yidhahdaa kuraasta taasaa horta cabashada ugu weyn waayo waxaan cid kastaaba iyagaa yaqaanaa siday u qaybsanayaan marka in loo daayiyo oo iyagu qaybsadaan ayay ahayd midda labaad oo dadka deegaanka way isyaqaanaan siday uqaybsanayaan siday ukala qaadanayan intaa loo sameeya midda labaad dee dowlad goboleedyada kalena cidba looma qoondeen marka in iyagana la yidhaahdo mayli inu ciddaasaa le cid meesha qabato meehena waxay ahayd in loo daayo la yidhahdo intaasaan idinku daray idinkuna markaa waxaa laydinka rabaa inaad la timaadaan sidaad uqaybsan lahaydeen marka cabashaduma waxay sal ku haysaa arrinta laydin yidhi sidaa u kala qaata oo war-saxaafadeed ku xusnaa mise saamiga laftigiisa loo qoondeeyey xildhibaanada kasoo jeeda iyo dadka kasoo jeeda somalilan ee ka qeyb gelay labada gole runaantii horta waa mid dawladda kolleyba saami qaybsigu waa mid wacasho badan way jirtaa oo ay dadka reer somaliland ay ka go-aanayaan go-aamo badan oo siyaasi ah oo ilaa iyo lixdankii soo taxnaa tan naftiin bay kamid tahay oo ah qaladaadka siyaasiga la gelayo inbay kamid tahay in qayb aanay aanay run runtii aanay mudnayn mar walbaba la siiyo oo ay maanta maxaa la yidhaahdaa iyadoo awalba qawadayay koob iyo tobanka xubnood in maanta haddana la yidhaahdo weliba yani waxna waa lagu dara haddana wixii waa marka taas waa mid midda labaad ee ugu daran waxa weeyaan iyagu waxay filayeen in oo a maalintii xitaa intii madashu socotay proposalka amidkeena waxay in wax lagu daro si calaqal loo gaaro qoondadii ay dadku inay ku qanci kari lahaayeen tiina may may may suurtoodin wax wixii ka yarbaa ayaa ayaa lagu ayaa ayaa lagu soo daray marka runtii mar walbaba saami qaybsigu waa mushkiladda ugu weyn ee runtii ay tabanayaan dadka inu kasoo jeeda gobolada waqooyiha ama somaliland kasoo jeeda ay mar walba tabanayaan waxaana yani dhibaatadu tahay inaku ma maadaama dadka halkan jooga ay u taagan yihiin midnimadii in doonayaanna inay isu soo dhawaanshaha ina dadka ay haddi jiraala ka shaqeeyaan inaanay markaas suurtoodin in dib loo celiyo oo wixii markii horeba aan lagu qanacsanayn ay dadku ka ay ka goosteen ama ay diideen in haddana maanta maalin walbaba ay noqoto in dib loogu celiyo o ay markaa tab tagaan yani ama ay cabashooyinkaa ay kasoo baxdo oo mid aan wanaagsaneyn marka taas way runtii cabashada ugu weyn waa taa weeyaan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dowladda federaalka tahay dabcan gol madashiina waad ka tirsan tahay marka xaggee baa wax ka khaldan dad badan baa isweydiin karaa talada miyaanu ra-iisul wasaare ku-xigeenka laftigiisu miiska geynin oo madaxweyneyaasha kale iyo dadka kale u sheegin maadaama dee adigu mas-uuliyiinta dalka ugu sarreeyey ka mid tahay madashina aad ka mid tahay xaggee wax ka khaldameen runtii dee wa ino anaga kolley waa geenay anaa n fikirkeygiina waa diidanay de kale waxa weeyaan mid weeyaane dee mar walbaba go-aanku waa go-aan aan keligii aan ahayn waana go-aan madaleed marka haddii ra'yigaaga laga bato waxba kama qaban kartid keligaagas marka ra'yiga waad geysay waa lagaa ra'yi batay ra'yigana wuxuu noqday in sidan loo qaybiyo iminka maxaa xala xalka waxa weeyaan in runtii shirkaa la qaban doono biidnillahi tacaala bisha toddobadeeda sebtembar toddobadeeda waxaan rabnaa inay madashu ay runtii dib eegis ku samayso oo dib eegis ay ku samayso ay saxdo saami qaybsigii weliba khaasan aqalka sare ayaan ayaa ayaa ugu muhiimsan oo aanu weliba ku boorina annakuna waa u geenaynaa wixii ay nala tahay in loo baahan yahay